magaalada muqdisho ayaa waxaa laga daafuray mashruuc wax looga qabanayo dadka u nugul dhibaatada deegaanka ay saamaysay waxaana daafurka kulanka kasoo qaybgalay gudoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka maxamuud macalin cabdulle mas-uuliyiin ka socda hay-adda u s aid iyo hay-adaha ka shaqeeya soomaaliya mashruuca ayaa waxaa maalgelinayso hay-adda u s aid wuxuuna socon doonaa muddo shan sana waxaana wax looga qaban doonaa dadka u nugul isbeddelka cimilada ee deegaanka gudoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka maxamuud macalin cabdulle ayaa wuxuu ka warbixiyey muhiimadda uu mashruuc u leeyahay bulshada soomaaliyeed sodma ayaa hore u qaadaysa awooddeeda hogaamineed laga bilaabo ka jawaabista xaaladaha bini-aadanimada ee degmooyinka loo la xoreeyey ilaa iyo dhisidda nidaamyada digniinaha hore ee khataraha masiibooyinka iyo ballaarinta mashruucyada adkaysiga dadaalladan ayaa ayaa bixinaya aas-aas adag oo laga gaari karo guusha barnaamijka r f s a daafurka mashruucan wuxuu astaan u yahay cutub cusub oo soomaaliya ah waa cutub ay diiradda saara saaran tahay adkaysiga iyo isku tashi iyadoo bulshada loo suurto gelinayo in loo dhiso kaabayaasha si ay sharaf leh si ay si sharaf leh u wajahaan caqabadaha maadaama aan la tacaalayno caqabado soo noqnoqda sida abaaraha fatahadaha iiyo sugnaan la-aanta cuntada muhiimadda iskaashigaynu waa mid aada u weyn